odayaasha dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya ayaa baaq siman u jeediyey musharaxiinta madaxtinimada dalka iyo dowladda federaaliga ee soomaaliya oo ay ugu baaqeen in doorashada ay si nabadgelyahay ku dhacdo odayaasha ayaa hadalkani jeediyey kadib markii ay kulan la yeesheen madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed oo haatan ka mid a musharaxiinta doorashada soo socta mukhtaar maxamed catooshe ee warbixintan soo diray odayaasha dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya oo kulan kula yeeshay magaalada baydhabo madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed haatanna ah musharax u taagan xilka madaxweynaha soomaaliya ayaa sheegay in dadaal adag loo soo galay dhismaha dowladda soomaaliya islamarkaana aysan habbooneen xilligan in qalalaaso u hareeyo doorashada la filayo inay dalka ka dhacdo sanadka labada kun koob iyo labaatanka suldaan warsame suldaan ibraahim caliyow ibrow oo ka mid ah salaadiinta koonfur galbeed soomaaliya ayaa sheegay inay ka wada hadleen madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed arrimaha doorashooyinka iyo marxaladda waddanka uu marayo suldaan warsame ayaa sidoo kale wuxuu xusay odayaasha dhaqanka koonfur galbeed inaysan marnamo ku qanacsanayn wax walba oo dib u dhac u keeni kara doorashada waxaa ugu weynaa waxyaalaha laga hadlay wuxuu noo soo gudbiyey inuu maaragtay soo booqdo koonfur galbeed asoo ah musharax madaxweyne waxaan ka hadalnay xaaladda iyo marxaladaha hadda waddanka ka jirto annagana dardaaran iyo duco ayaan u dhiibnay oo aan la dardaaranay dhammaan musharaxiinta soomaaliyeed aan u dirnay dardaarankaasoo ahaa in dowladda soomaaliyeed dhisideeda odayaasha dhaqanka ay soo bilaabeen labada kun ilaa hadda laga joogo labaatan sano wax badan loo soo maray geed dheer iyo geed gaaban loo soo koray odayaal badan ay god ugu jiraan dad badan la dilay dad badan u dhintay waxyaalahan kula dardaaranna waxay tahay fariinta ku socotay asiga iyo xukuumaddaba in wadanka soomaaliya aysan odayaasha dhaqanka koonfur galbeed odayaasha soomaaliya aysan ogolaan karin inay dib u dhacdo ay dib u noqoto waa dareemi karnaa guuxa socdo iyo waxyaalaha jiro muddooyinkan dambe khaasatan u dhexeeyo maaragtay musharaxiinta iyo xukuumadda waxaan kula dardaaranay in maadaama ay yihiin dad siyaasiyiin ah rugcadaa ah khaasatan asiga uu yahay ninkii u horeeyey ee doorasha dalka ka qabta si gooni aan ula dardaaranay in ay noqdaan dadka isku hayo siyaasadda in ummadda soomaaliyeed oo qaxooti adduunka dacladiis ku ah cuduro abaaro ku habsatay inay ummadda u naxaan ummadda u turaan wax kastana gacmo geeli jir hoos baa loo dhaqaaye si hoose in loo xaliyo dardaaranka ugu weynaa wuxuu ka mid ahaa aan niri in hadallada laysu marinayo idaacadda oo xanafta ah xanafta leh kacdoon kicin kara shacab bulsho kacdoon samayn kara xusuus dib uu celin kara ummadda soomaaliyeed in laga fogaado waxyaalahan kala dardaaran waxay ahayd mansabka ilaah baa bixiyo qofku ilaahay ugu talagalay unbaa wadankan xukunka qabanaya waxaan u rajeynaya asiga kheyr hadduu kheyr ummaddan ugu jiro inuu ilaahay u sahlo qofkii sharu ah ummaddan inuu ilaahay ka qabto laakiin muhiimadda u weynaa waxay tahay aan ka muujino meesha ah in aan welwel ka qabno sida guuxa idaacadaha aan ka maqalno iyo hadallada hawada laysu marinayo in odayaasha dhaqanka soomaaliya maadaama aan nahay inaan dhibsanay marka labada dhinac waxaan kula dardaaranay in bahasha hoos loo dejiyo waxaan kula dardaaranay in wadahadal la wada hadlo waxaan kula dardaaranay in la wada fadhiisto suldaan warsame wuxuu kaloo sheegay dowladda federaalka soomaaliya sidoo kale inay u direen fariin dowladda federaalkana fariin baan ayadana u dirnay hadda ka hor haddana aan u raacinaynaa in dadka cabashada qaba ay la fadhiisato si loo dejiyo wacyiga sababtoo ummadda soomaaliya waxay soo dhowrayaan doorashadan waxay dhowrayaan siyaasiyiinta waxay fiirinayaan shacabka soomaaliyeed dhan waxay fiirinayaan say wax u socdaan marka haddaan aragno dadkii siyaasiyiinta rajada laga lahaa ee ummadda soomaliya rajo ka lahayd oo hawada wax isu marinaya xoogoo qalbi jab weyn inay tahay madaxweynaha si fiican maaragtay sheekh shariif si fiican usoo dhoweeyey waxaana u dhiibnay warqad qoraal ah oo ay odayaasha koonfur galbeed u gudbiyeen oo ah talo iyo tusaalo iyo dardaaran iyo duca ah warqadaasna waxaan ugu dhiibnay musharaxiinta dhammaan inuu la wadaago muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jira kala aragti duwanaansho ku aadan hanaanka doorashada ay u dhacayso iyo sida loo soo xulay guddiyada doorashada oo musharaxiinta qaarkood ay aada u dhaliishan yihiin mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo